Hay-adda SITRA oo wakiil ka ah dowladda Imaaraadka ayaa deeq raashin ah gaarsiisay in ka badan kuwan qoys oo ku sugan duleedka Muqdisho. Deeqdan ayaa isugu jirta bur, bariis, sokor, caano iyo saliid waxaana loogu talagalay inay ku afuraan. Aweys Maxamed Aweys oo ah xiriiriyaha hay-adda SITRA ayaa ka warramaya deeqdan.
maanta anoo ku hadlaya xiriiriyaha hay-adda sitra kana wakiil ah dowladda imaaraadka carabta deeqdan raashin maanta aynoo soo dhiibtay oo aan gaarsiinay ummaddan barakacayaasha kaamkii labaad oo maanta aan ku qaybinayno alxamdulilah ilaaha mahadda leh kaamka waxaan ku aragnay waxyaabo badan oo maanta u baahan in wax laga qabto baahi weyn weyn weyn weyn oo aada u weynaa ka jirto anoo ku hadlaya magaca sitra ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed ku hadlaya magaca islaamka waxaan dhammaan ka codsanahay hay-adaha islaamka khaasatan dowladda imaaraadka khaasatan umaraada ganacsatada iyo dhammaan madaxdoo dhan oo imaaraadka khaasatan safaaradda imaaraadka waxaan u sheegayaa in meeshaan baahi badan ka jirto biyo la-aan ay ka jirto khaasatan laanna noloshu waxay ku xidhan tahay biyo waxaa jiro dad xanuunsan oo buro ku taalo rag badan oo eerno iyo indhafiiqid marka waxaan ka codsanahay in dhammaan baahidaas dhan ilaaha wax dabooli karo ilaaha waxna kaafin karo ilaahay ka sokow waxaan codsanayaa anoo ku hadlaya magaca sitra khaasatan magaca ummadda soomaaliyeed in ummaddan kaamkan ku jirto oo oo maalinba maalinba wax ku soo darsamaan in si dhaqsi badan loogu soo gurmado khaasatan madaxda khaasatan amiirka dalka imaaraadka carabta waxaan ka codsanayaa yaa saacat al amiir in si degdeg ah ugu soo gurmato Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda ayaa ka mahad celiyay.
raashin ma haystaan biyo ma haystaan waxay haystaan male biya ugu daran weese ma haystaan mana gada karaan adduunka biyo waayo noloshu nolosha biyaha ugu dhibaato badan biyo ma haystaan dadkan biyo la-aanay u dhimanayaan ma awoodaan lacag ay ku gataan een, ceel shidaal qofka baxaysa male ceel qof u qoday ma laha een, imaaraadka waxaan ka codsanaynaa dadkan dhimanna inay noo soo dhammaystiraan Een, waa baahan yihiin dabka waxay ku shitaan maanta ugu horeyso dadkan toddoba bilood raashin ma helin maanta ugu horeyso dadka maanta qaadanayo waxay haystaan male badar male biyo male isbitaal male gabadha caawa foolato waa isu go'aysaa oo uguba isbitaal male bi- nolosha waxaa ugu daran biyo iyo iyo isbitaal aa ugu daran dad badan oo yaalla haddaan idiin geynaa oo dhibaataysan oo dhuunta qaar ka tabcaana hadeer naag meeshaan dhuunta waa bararanta adiga hadda koraa aragtay dadka aaday u dhiban yihiin waxaan ka codsanaynaa een, hay-adda sidra iyo dowladda imaaraadka way noo soo bilaabeen inay noo dhammaystiraan anigoo kala daadsan waxba aan haysanin ayaana soo gaareen hadda ilaa la'aankan waxaan u baahannahay inuu nala garab qabto wixii soo socdo iyo wixii hadda joogo waa isku jin Een, waxaan rabnaa inuu na garab qabtaan inuu na garab qabtaan hay-adda amaaraadka dowladda Ila- ilaahay khayr allah ha siiyo muraadkooda allah ha saqaro maanta aniga ariiraan ku jirnay soonkan waa na garab qabtaan Gargaarkan ayaa ku soo aadaya xilli lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakaysan ee Ramadaan. Dadka qaarna ay la'yihiin raashin